جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo qodobadaan idinkuga helana waxaa ka mid ah roobab dabaylo wata oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka da-ay degmada laasqoray ee gobolka sanaag ee waqooyiga dalka soomaaliya wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiiniya usoo gebagabaysay ciidamada xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi taliska ciidamada kufaarta maraykanka ayaa shaaciyey in diyaaradihiisa dagaalka uu u daabulay bariga dhexe si maraykanka uu uga hortago weerar lagu soo qaaday sahyuuniyadda yahuudda dibadbaxyo xooggan ayaa mar kale ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya iyadoona dowladda saliibiyadda ah ee kenya ay rasaas u adeegsanayaan dibadbaxyaasha munaasabad lagu soo gebagabeynayey marxaladda koowaad ee waxbarashada macadka khadiija binti khuweelid ayaa ka dhacday deegaanka ceelansaar ee wilaayada bakool bulshada ku dhaqan wilaayaadka jubbada hoose baay iyo gadow ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaasi جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي أندلسا waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha safar sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri qodobadii warka ugu doorka roonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiiniha usoo gebagabaysay ciidamadii xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkaasi inoo haya dowradan oo magaceedu ahaa saxaabiga mucaad ibnu jabal islamarkaana socotay muddo saddex biloodah ayaa loo qabtay rag ka tirsan ciidanka xisbada kuwaas oo laga keenay degmooyinka salagle saakow bu-aale iyo jilib waxaa sidoo kale qayb ka ahaa ciidanka fursaanta ee wilaayada muddada saddexda bilood ah ciidankan xisbadu waxay qaadanayeen funuun kala duwan sida uu sharaxayo maamulaha dowladda mawaada lagu qaatay qur-aanka kariimka ayaa lagu qaatay marka waxaa laga qaatay qur-aanka taxfiid oo saddex jus ah waxaa barbar socday tasxiix axkaamta tajwiidkana waxaa laga qaadanaya iyadana saaraa laga qaatay oo la yidhaahdo tuxfat latfaal la qur-aanka tafsiir ayaa la qaatay oo asagana ahaa saddex jus ruunta la qaatay oo kale waxaa ka mid ah fanniga la yidhaahdo fiqiga ayaa la qaatay waxaana laga qaatay laba risaalo oo kale ah abishujaac iyo qawaacid اlfiqhi fan اlxadiis waxaana laga qaata cumdat اlaxkaam iyo bayquniya furuunta la qaata waxaa ka mid ahaa fan اlcaqiida waxaana laga qaatay kitaabka la yidhaahdo sulum اlwusuul funuunta la qaata waxaa kaloo ka mid ahaa fan الsira waxaa kaloo dowlada ka mid ahaa funuuntii lagu qaadanayay fan luqa waxaana laga qaatay kitaabka la yidhaahdo alajruumiya qaar ka mid a raggii nasiibka u helay inay ka qayb qaataan dowladda ayaa soo bandhigay wixii ay baranayeen muddadaasi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii iimaanka dhabta laga helayow laa tattakhiduu ha ka yeelanina caduwii cadowgayga wa caduwakum cadowgiina wliyaa awliye iyo xigaalaha ka dhiganina alaysa bilxaqi ilaahu yucbadu ila alilaahu lwaaxidu lmunfaridu بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنذير وبالشروط سبعة قد قيدان وفي النصوص الواعي حق واردة sheekh jaamac cabdisalaam ayaa ciidanka dowladda loo soo xiray kula dardaarmay inay sii wadaan barashada cilmiga sharciga cilmiga iyo adoo isku haya xisbadan iyo camalkan laba jihaad baabaad ku dhex jirtaa qofka muuminka ah laa yashbacu almu'minu min khayrin xataa yakuuna muntahaahu aljanna bas waa dheragtay intaan kugu filan ma jirto cilmiga lagama dhergaayo acmaasha xasanaadka ha ka dhergin soo badso subax walba ku kalah galabtii ku carow cilmiga barshada sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa soo xiray dowladda lana dardaarmay ciidanka xisbada ee muddadaasi qaadanayay duruusta kala duwan waxaa hadda maanta la idin siiyey saddexdan bilooda waa furo cilmiga aad ku raadinaysaan furaha marka waxaan rabnaa inaad qaadataan oo nin walba si khaasa uu dadaal iyo juhdi gaar u bixiyo markuu xerihiisa ku noqdo raggiinaan waxaa tihi rag la soo xulay degmooyinka iyo maxaafadaadka gobolka laga soo wada aruuriyaatiin ujeedka laydinka lahaana waxay ahayd meeshan furihii cilmiga markii laydin siiyo inaad deegaankiina iyo dadkiina ku laabataan hadhowna ummadda aada furo u noqotaanoo cilmigii dad dalbayo oo masaajidda ku xiran oo mataqaanaa ay duruusta ku taxan inaad noqotaan si guud waxaan idiin dardaarmayaa camalkan muraayadiisaatiin musaafirka jidka socda markuu waddada maraayo kontaroolka yaa loogu yimaadaa ciidan xisbaha soomaan tacaamulka aad dadka kula tacaamulaysaan musaafiriinta risaalo yay noqonaysaa laga qaadayo diinta nebi maxamed haddii qofka la salaamo assalaamu calaykum la yidhaahdo ka dhiban loo gargaaro inagu marka maadaama muraayaddii camalka aan nahay waxaana laga doonayaa ummadda inaan ducaad u noqono ilahay kitaabkiisa aan ugu yeerno mahadsanid dhowow taliska ciidanka kufaarta maraykanka ayaa shaaciyey in diyaaradihiisa dagaalka uu u daabulay bariga dhexe si maraykanka uu uga hortago weerar lagu soo qaaday sahiyuuniyadda yahuudda xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkaasi inoo haya xilli xiisada ka jirta mandaqada loo yaqaan bariga dhexe ay cirka isu shareerayso marna marka ka dambeysa ay soo tarayaan hadallada hanjabaadaha ay isdhaafsanayaan awoodaha kuloolamaya halkaas ee wararka la heliyay waxa ay sheegayaan in diyaarado kuwa dagaalka ah uu maraykanka u jihiyay dhanka bariga dhexe taliska dhexe ee ciidanka dowladda sariibeedaha maraykanka ayaa shaaciyey in diyaaradaha dagaalka f laba iyo labaatan lagu daabulay dhanka bariga dhexe si ay uga qayb qaataan xoojinta howlgallada difaaca si looga hortago weeraro laga cabsi qabo in xukuumadda raafidada iiraan iyo kooxaha ay taageerto ku beegsadaan dhulka yahuuda xooga ku haystaan kadib weeraradii dhowaan ay yahuuda ka fuliyeen wadamada iiraan lubnaan suuriya iyo yeman maraykanka ayaa tobanaan sano kadib heerarkii ugu sareeyay gaarsiiyey joogitaankiisa militari ee bariga dhexe tan oo ka dambeysay markii iiraan iyo kooxaha gobolka ay taageerto ay ku hanjabeen in weerar ballaaran oo argoosa ku qaadayaan kayaanka sahyuuniga mahadsanid xaaris dibadbaxyo xooggan ayaa mar kale ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya iyadoona dowladda saliibiyadda ah ee kenya ay rasaas u adeegsanayso dibadbaxyaasha nuur cali warsami abushayba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya waddanka kenya waxaa ka dhacay banaanbaxyo looga soo horjeeday madaxweynaha waddankaasi william ruuto boqolaal kenyaan ah ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada nairobi ee caasimadda dalkaasi iyagoo dalbanayay inuu xilka ka dego madaxweynahooda booliiska kenya ayaa u adeegsaday rasaas iyo sunta dadka kaga ilmaysiisa waxayna si xoog ah ku kala direen mudaharaadayaashaasi muddo lagu bilaha kenya waxay martigelinaysaa banaanbaxyo looga soo horjeedo madaxweynaha dalkaasi kacdoonka ayaa ka bilowday xaalad dhaqaale xumi ee ka jirta waddankaasi inkastoo saliibiga william ruuto uu isbeddel ku sameeyey xukuumaddiisa haddana dibadbaxyaashu kuma aynan qancin falkaasi uu ku dhaqaaqay waxaana weli socdaa banaanbaxyadaasi dibadbaxyaasha ayaa ballan ku qaaday inay sii wadi doonaan banaanbaxa ilaa uu ka dhaco william ruuto oo ah madaxweynaha dalkaasi dibadbaxa ka socdaa dalka kenya waxaa ku dhintay tiro dad oo dibadbaxyaal ah iyadoo hanti kala duwanna lagu bililqaystay dibadbaxyadani mahadsanid abushiiba munaasabad lagu soo gebagabeynayay marxaladda koowaad ee waxbarashada machadka khadiija binti quwelid ayaa ka dhacday deegaanka calansaar ee wilaayada bakool cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya wilaayada bakool oo ay ka furan yihiin xarumo dhowr ah oo ku abtirsada machadka khadiija binti khuweylid allaha ka raali noqde kaas oo soo saara haweenka daaciyaadka ayaa deegaanada uu ka furan yahay waxaa ka mid ah ceelansaar waxaana dhowaan halkaasi lagu qabtay munaasabad lagu soo xirayey fatradii koowaad ee waxbarashada machadka munaasabadii lagu soo xirayey oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin waxgarad iyo culimo ayaa ugu horreyn waxaa kelimad bogaadin iyo dhiiragelin ah ka jeediyey sheekh isxaaq bakool ilaahay kamahadsan alxamdulilah meherogni arday marane bilaan arday nooldugo gaalada kufaar quraash meel kashee jara arday marane ini gibroyo dhalan yoo noolan gafran god jaran giri jaran duugi jaran qiyaamada ilaahay su-aaladana wa edelmo uddatu su-ilad beeje dambin qutila tan ilaahay leey marka tah nooldu oo baahiri oo mugu hay laakiin onu bilaantan arday ma haytay zaminkii hore nooldug dambangaya noolduugi jarna gabarta malta calimaana dugsi mal jeey jarna kuriyata dugsi laka aruriye marana kuriyata shaqadii hayta gibro baa qobada la rijari ba hoola la foofa awraada kuriyata dugsi jarna arday wal enka kariya la rijari gibro wal ma bari jarna haddii aawsho dhimadoona dhahal mal sii jarna noolduug oo dadbangahaaya waay ilaahay anoobi alxamdulilah geedka gibroogi walta calimahaay runtii may barda marana xuquuqdiyo wal sii haay ilaahay ka mahadsan alxamdulilah intaasi kadib haweenkii daaciyaadka ee soo dhammaystay fatradii koowaad ee waxbarashada machadka ayaa goobta ka sameeyey bandhig heerkiisu sarreeyey أولا نرحب ضيوفنا الفضلاء والعلماء الكرماء نسلم عليكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن نشكركم بلقائكم ونفتخر بحضوركم نقول لكم مرة ومرارا أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا نشكر من مؤسسي هذه المعهد معهد خديجة بنت خويلد ولمن له يد بتأسيسه نقول لهم جزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا بكم تعلمنا فنونا كثيرا وبكم عرفنا فضائل العلم حق المعرفة نسأل الله أن يجزيكم بما فعلتم من خير وأعمال ونشكر لولايتنا بقول الإسلامية جزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا بسم الله الرحمن الرحيم سورة محمد مدنية سورة مدنية بسم الله إلهي مغاشي سورة كبيرة الله سو الرحمن نحرست عامك نحرسو مغاشي الله سو الرحيم نحرست خاصك نحرسو مغاشي قال تعالى إلهي ميري الذين هاني كفروا قالوا وصدوا جيدين غيرهم غير شو جيدين عن سبيل الله جدك إلهي كجيدين أضل إلهي دمي أعمالهم أعمالي دمي والذين هاني آمنوا حقرهم وعملوا شقين الصالحات عمل ونكسن وآمنوا رماين بما دينك نزل لها كدجي على محمد إن محمد كرشي لها كدجي وهو دينكنا الحق حقا حقا سو من ربهم رب شوجك هذه كفر إلهي دافي عنهم يهج سيئاتهم هما ياشون دافي وأصلح إلهي هجاجي بالهم حالد يهجاجي machadkan oo loogu magacdaray umilmu'miniin khadiija allah ha ka raali noqdee waxa uu ka furan yahay degmada rabdhuure deegaanada ceylansaar buurdhaxunle garasweyne iyo koyow iyo xarunta wilaayada ee tiyeglow waxaana wax ku bartaa boqolaal ka mid a haweenka daaciyaadka ah ee wilaayada bakool meedsaned cabdiqani bulshada ku dhaqan wilaayaadka jubbada hoose baay iyo gadow ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaasi aanu ka horumarna dhanka wilaayada jubbada hoose iyo walaalka bashiir muxidiin abaa'iman waalidiinta iyo dumarka waa iyaga masnaca ay halka ay ka soo onkomaan bulshooyinka markii ay yihiin kuwa ahlul islaam ah dhabaxaqana ku taagan waxayna sii buucaan iyo hibo rabbaania u tahay ubadkooda iyo bulshada ay waxgalka u yihiin si ay uga qayb qaataan dhismaha mujtamac alle ku xihan diintiisana garanaya iyadoo arrinkaas si buuxda maanka ugu haysa ayay wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose xamlada dacwiga ah ee sida weyn uga socota wilaayada waxa ay xooggeeda markan u jihaysay dhanka waalidiinta iyo haweenka muslimaadka ah waxaa dumarka loo jeediyey muxaadaraad kala duwan loona qabtay kulamo lagu siinayay duruus kala duwan oo qayb ka ah xamlada wacyigelinta waxaa goobta laga jeediyey talooyin gaar ah oo ku socda waalidiinta iyo dumarka muslimaadka ee ku dhaqan degmada jamaame waalidiinta wilaayada insha allahu tacaala ku nool rag iyo dumarba waajibaad baa saaran qodobadan bal si fiican dhegta ha loogu raariciyo kow waxaa laga rabaa waalidiinta in ay la socdaan tarbiyada carruurtooda kana ilaaliyaan waxyaabaha dhaawacaya anshaxa islaamka qodobka labaad in laga ilaaliyo lahaanshaha aaladda wax lagu daawado qodobka saddexaad in ay la socdaan waxbarashada carruurtooda iyo wakhtiga waxbarashada waxaa ka mid a qodobka afaraad in lala ilaaliyo carruurta adawaadka waxbarashada sida kutubta iyo bugaagga qodobka shanaad ee la doonaya inay waalidiintu iska xli saaraan waxaa ka mid ah ilaalinta nadaafadda carruurtooda xilliga waxbarashada iyo xilliga guri joogidda intaba qodobka lixaad waxaa loo baahan yahay ku ilaalinta carruurta gudashada salaadaha waajibaadka ah xilliga weliba lagu ilaaliyo masaajidda iyo guryahaba qodobka toddobaad in aan loo oggolaan carruurta haysashada iyo lahaanshaha taleefoonnada si loo ilaaliyo akhlaaqda carruurta qodobka siddeedaadoo ugu dambeeya waa in ay joogteeyaan waalidiinta la socodka waxbarashada carruurtooda iyo la xidhiiridda macallinka kadib markii ay soo cidlaatay ayay dumarku la hadleen idaacadda islaamiga andalus waxay ka warbixiyeen waxyaabihii ay ka kororsadeen xamladan wacyigelinta ah ee dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame xamladaasi waxay ka koobneed ahdaafo fara badan ahdaafka lala lahaa waxay ahayd in haweenka muslimaadka ah ee ku nool degmada jamaame in la wacyigeliyo waxaana la sheegay shan qodob oo ah wacyigelin haddii aan ka taabto shantaas qodob qaar ka mid ah waxay ahaayeen oogidda salaadaha jamaacada ah inay oogaan ay u sheegaan caruurtooda oo joogto guryaha inay la dagaalamaan haweenka daroogada fisqiga xumaanta iyo fasaadka waan maqnay waana adeecnay waana hirgelinaynaa insha allah dumarka waxay leeyihiin sulaalo diimeed oo aad u qiimo badan in wax la baro ama sahay ahaan loo siiyo culum sharci ah iyo tawjiihaadka waxyaabaha ay diinta farayso ma ahaan shay hadda bilowday wuxuu maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose muhiimad gaara siiyey mowduucaasi isagoona dumarka kala hadlay arrimo muhiim ah oo ku saabsan kuwa la xidhiidha diinkooda iyo waxyaabaha laga rabo waalidka iyo gabdhaha muslimaadka ah si ay nasiibkooda uga helaan xamradan dacwiga ah ee dadka wax lagu barayo macsanid bashiir iminkana dhanka wilaayada baay iyo walaalka xasan cabdiraxmaan abuxasaan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waxaa si toosa kaga dhaqangalay xamladii dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada ee loogu magac daray irshaadul umma ilaa sabiili arashaad xamladan waxay gaartay dhammaan degmooyinka deegaanada iyo tuulooyinka miyiga iyadoona dadka muslimiinta ay si toosa kaga faa'iidaysanayaan xamladan oo ay horkacayaan culummo nuqabo iyo mas-uuliyiin ka socota wilaayada islaamiga ee baay saacadihii lasoo dhaafay waxay xamladan ka dhaqan gashay degmada labaatan jirow iyo deegaano badan oo hoostaga degmadaas tuulooyinka iyo deegaanada hoostaga degmada labaatan jirow ee ay suuro gashay allaah fadligii in xamladan ay ka hirgasho waxaa ka mid a saydheelow maleel busul dhabarey daanyeer ceelban beerimbile sagaal iyo debigaas oo dhammaantood hoostaga degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ee baay haddaba waa kuwan qaar ka mida dadkii muslimiinta ahaa ee ka faa'iidaystay xamladan oo la hadla idaacadda islaamiga andalus alxamdulilah saydharow weeleraaya ku noolna abdi gashuun aadan ali ehe sanadkayna lixdan iyo todoba saniya jira xamladan dhowr qodob iyo hadalaasi sameynaa waabanaa walena wal alla waliba macnaa qodobayaala meelaku qoranaayeen xamladan ajiibnay dadweynihii meelalanku weeri oo dhan samina waadanaa yeereen magaalay aadan cabdi ibrahim iyo dheere ee geedka hamladan inkoyka alxamdulilah istaylee handawayni hamlada keedweeda handawayni dadaba oo qayb waa dee sideedan intaa badan qayb waa kaga oo qayb waa dee maadaama madab baadi oo mesuule baadika dhanmawmina qayb waa inshaadan kaga oo mardiyaad iyo bacda waxyaabahan qabiya kamid haysa xasan xuseen maxamed istayle yaa inajiibni ilaahanka mahadsan ad alla walayto xarakka mujaahidiin minshaandi samina wadana erni ilaahanka mahadsan warki al warkini minshaani hadini dukaan sokor beri baase bur misbi kodo wal alla walaybo maamul minshaana samina wadana erni cabdullaahi manur cabdullaahi interrogta labaatan jar oo katirsanoo sagaal dheeraw tagada meeta may bua galileda ka tirtan motolayda tamushan godoban nin sheegi ininu may buaha berita nagana yana nin sheegi oo ka tirtan tumushan ta godobna may buaha inigila motodan saara korna iyo may buaha jaadio nay sigari tuwaaka muqadaraat in langaado korna may bua antaas tagadaas ka tirtan yana nin sheegi walaayada nin lakoyti ilaa may bua mobeeladi galaxigi signal yani wala budubay may bua antaasa walaayada nin lakoyti ununa dhaadani insha allah hadii laera onkudhoana ataka dambiona atakuli ataka midaba iska leedno may bohan walaayada nuna ka qaadani ayaan inseegaya qodobyaal oo badan oo sinka iyo raashinka laminka dhaha gala kordhiyo bacmadoow iyo adawalbadga laminka sheegi waana qaadani okwaraxnimaan haddaba xamladan oo si toosa kaga socota degmooyinka deegaanada iyo tuulooyinka miyiga ee hoostaga wilaayada baay ayaan idiin soo gudbin doonaa hadduu alle idmahadba halka xamladan ay ka qabsoonto iyo sida dadka muslimiinta ay kaga faa'iidaysanayaan mactanid abuxasaan iminkana dhanka wilaayada islaamiga ah ee gadow iyo walaalkan casam carafaad kulankan ballaaran oo ay la yeelatay wilaayadii islaamiga gedo bulshada ku dhaqan deegaanka hereer tuur oo ah deegaan hoostaga degmada doolow ayaa looga hadlayay xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ay ku dhawaaqday wilaayada waxayna kulankan wilaayada ay la yeelatay ugaasyada nabadoonada ganacsatada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mida bulshada deegaanka hereer tuur oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa si weyn u soo dhaweeyey xamladii ay ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab deegaanka aan joogana tuulada hareer tur oo walaayada doorow ah sida guud walaayada siday noogu keentay waan ku qaabilnay waana qaadanay waana qodobo aad aan ugu baahnayn oon aad iyo aad u codsanaynay oon aad iyo aad u rabnay baa noo yimid waana qaadanay siday ahayd baan ku qaadanay annagu haddaan ganacsatanahay waxaa noola sheegay
inaana keeni karin marka la mamnuucay oo walaayada mamnuucday dumarka iyo ragga bay ku labistaan oo cariiriga sida ereyga calaamadaha leh oo magacyada qalaad ku qoran yihiin oo waxay yihiin la garanaynin deegaanka oona keenin oo ganacsi ahaan u keenin bay walaayadana amartay waana qaadanay amarka isaga ah, waana soo dhawaynaynaa wixii aan gaarsiin karna akhbaartaasoo ganacsata naba midna waa ugu digaynaa annaguna barnaamijkaas waanu qaadanay jazaakumulahu khayran jazaakallah walaayada doolow iyagaa taariikhdu baana joogaa oo shiriinka ah oo kaamiraha leh mamnuuc tahay oo xarakatul islaamiya ay soo mamnuucday walaayooyinka dhammaantood ayaa noola sheegay waana qaadanay duqay haddaan nahay iyo sidii dharka oo calaamadda ay ku qoran tahay xidigta iyo magacyaha baadda ingiriiska oo sidii dar loo qoraa iyo waxyaasaas inay mamnuuc yihiin sidii moobeelada midkaan hadda iskriinka loo yaqaan ama tala degmada doolow walaayadeeda aan lagu arki karin duqooy ah culamaagudiin leh haween leh caruur leh culummadii warkaas noo soo jeedisayna haddee waa u ducaynaynaa ilaahay kor ha ka yeela diinteeda cadowgeedana cagta ka hoose allaha geliyo xamladan oo ka socota degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo ayaa si weyn ooga faa'iidaysanayaan bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayada mahadsanid cazaam warbixintiisana waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii ood ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh